oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha oo toddobaad walba maalinta axadda ah aad ka dhegaysataan idaacadda v o a laanta afka soomaaliga madaxweynayaasha dalalka igaad ayaa toddobaadkan kula madaxoodkoodii aan caadiga ahayn ee kow iyo labaatanaad ku yeeshay magaalada adis ababa ee xarunta dalka ethoobiya shirkaasi oo uu guddoominayay ra-iisul wasaaraha ethoobiya xeele maryam disaleyn ayay madaxdu ka wada hadleen xaaladda siyaasadeed ee soomaaliya waxaana ay isla garteen in dowladda soomaaliya lagu taageero qorshaha xasilinta soomaaliya iyo inay hormuud ka noqoto hirgelinta nidaamka federaaliga ah iyo maamul samaynta gobollada soomaaliya haddaba shirkaasi muxuu uga dhigan yahay dowladda soomaaliya mase muuqataa inuu soo afjarayo madmadowgii iyo khilaafkii ka dhexi jiray dalalka kenya iyo ethoobiya iyo dowladda soomaaliya ee ku salaysnaa maamul samaynta gobollada arrimahaasi iyo kuwo kale ayaan ku faaqidaynaa barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan waxaana marti ku ah afayeenka madaxtooyada ahna la taliyaha madaxweynaha soomaaliya injineer cabdiraxmaan cumar cusmaan yariisow oo ka mid ahaa wufuuddii ka qayb gashay kulankii magaalada adis ababa waxaana su'aalo weydiin doona qaar ka mid ah dhegaystayaasheenna oo meelo kala duwan jooga cabdiraxmaan kusoo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha bismillahi raxmaan raxiim v o a runtii aad iyo aad baan idinkaga mahadcelinaya sida ummadda soomaaliya uga haqabtirtaan warbaahinta barnaamijkana runtii aad iyo aad baan usoo dhaweynayaa sidaa sheegtay igad maaragtay shir muhiim ah ayaa ayay yeesheen oo uu madaxweyne maaragtay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan maxamuud xasan sheekh maxamuud uu ka qayb galay waana markii ugu horreysay madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ka qayb galo shirka igad walow madaxweyne kale oo cusubna ay jireen sida uhuru kenyatta iyo ra-iisul wasaaraha ethoobiyaba shirkan waa uu ka duwanaa shirarkii hore awal waa la soctaa igad waxay wadeen qorsho ay soomaaliya ka saaciidayaan dhanka amniga oo lagu magacaabay stabilisation plan madaxweynuhu runtii waxa ugu tegay waxayd inuu igad uga mahad celiyo doorkii saliimka ay kusoo qaateen soo afjaridii xilligii kumeel gaarka iyo sidii dowladda rasmiga uu madaxweynaha isaga ka yahay ay u dhalan kadibna qorsho wuxuu ahaa in laga hadlo arrimaha soomaaliya iyo sidii siyaasadii iyo plaankii ay u dejisay xasilinta dalka oo dhanna ay ku jirto maamul sameyntii arrimihii oo dhanna maaragtay loo sharaxay kadibna maaragtay madaxweynayaasha igad oo dhan ay si wadajira usoo dhaweeyeen qorshaha iyo nidaamka dowladda islamarkaana ay ku waafaqeen marka shirkan waxaa shir ka duwan shirarkii hore shir waxayd soomaaliya qorshayaasheedina la tagtay islamarkaana ay maaragtay dhammaan wadamadu aada usoo dhaweeyeen sidoo kale madaxweynuhu wuxuu aada uga waramay uga warbixiyey shirka london ee soomaaliya oo uu sheegay shirka inuu ka duwan yahay shirarkii hore maadaama madaxweynaha soomaaliya uu shir guddoominayo lana shir guddoominayo ra-iisul wasaaraha dalkaas ingiriiska igad wuxuu ka codsaday bacdima ay xubin ka tahay soomaaliya igad shirka inuu shir igad madaxda igadna uu ku casuumin inay kasoo qayb galaan isagana aad iyo aada usoo dhaweeyeen islamarkaana ay maarata madaxweynayaasha hadloo dhanna sheegeen in ay maarata garab taagan yihiin soomaaliya caalamka ma sida usoo jeestay iyo ingiriiska sida uu hadda heeganka iyo diyaarka ugu yahayna ay maaragtay culeys kusii saaraan in soomaaliya aysan ku noqon sidii hore oo fursadahan iyo horumarkan jirana hore loosoo weli lahaa marka waxaan odhan karaa shirku wuxuu ahaa shir guud soomaaliya oo dhan faa'iido u ah dowladda faa'iido u ah islamarkaana aan rajaynayno in hadda wixii ka dambeeya soomaaliya ay kusoo noqotay beesha caalamka iyadoo la mid ah wadamadii kale marka aad baan ugu qanacsannahay shirkaas isaga waa mahadsantaha cabdiraxmaan waxaa jiray qodobadii ka soo baxay warmurtiyeedkii madaxweynayaasha igaad ay soo saareen oo shirkaa ka soo baxay markaad fiiriso waxaa ku jiray qodob si gaara uga hadlaya arrimaha kismaayo maamul samayntii gobollada jubbooyinka waxaa ka taagnaa khilaaf dowladdii kumeel gaarka waxay sheegtay in maamul samaynta gobolladaasi haddaan lagala tashan dowladda oo aanay hormuud ka ahayn aysan noqon doonin kuwa sharciga soo maray waxaa jiray khilaaf madmadow ka dhexeeyey dowladda kenya iyo soomaaliya iyo ethoobiya oo arrimaha ku xeernaa waxaasoo dhan markaad fiiriso sida ka muuqato warmurtiyeedka ma dhihi karnaa murankii arrimaha ka taagnaa waa la xaliyey dowladdii kumeel gaarka ayaa hogaanka ee maamul sameynta gobollada qabanaysa runtii shirkan dadaal fara badan baa laga sameeyey maaha shirka oo keliya waxaa jiray guddi ay dowladda u xilsaartay oo in muddo ahba la shaqeynayay dalalka igad doorkaas marka soomaaliya waxaa nooga banaan annaga inaan igad wada shaqeyn iyo sii xoojino islamarkaana hagaajino xiriirkii sii marka muddadii guddigaas isagaa soo shaqeynayay la shaqeynayay guddiyo kaloo ayagana oo weliba u badnaayeen dowladaha ethoobiya iyo kenya ayaa in muddoa lasoo dherindarinayay sida ugu habboon ee maaragtay xal loogu heli karo arrimaha maarata igad ay hormuud hore uga soo ahaayeen oo ay ka mid ahayd xasilinta iyo maamul sameynta maaragtay gobollada dalka runtii doorkaas isaga ah madaxweynuhu aad iyo aad buu uga mahad celiyey wuxuuna u sheegay in maanta la marayo marxalad loo baahan yahay in dowladdii aan undermine lagu sameynin ama aan awoodeedii dalaweeqin una baahan in dowladaha igadna ay taageeraan sidii dawlad walba dawlada kale ay isu wada kaashan lahaayeen taas runtii waxaa moodaa dadaalkii faraha badnaa ee la sameeyey inay noqotay mid lagu guulaystay waxaa barbar socday oo maaragtay shacabka somaliyeed aada uga warqabaan in dawladan maaragtay hogaaminaya madaxweyne xasan in la isku dayay in dhowr jeer loo tago kismaayo dadka abaabulaya lala hadlo la isku dayo in la qanciyo oo wixii laga dhigo wax soomaaliyeed soomaaliduna ay wadajirka iyo ku wada fiican tahay marka runtii dadaalkaasna qaybtii weli dawladdu waa taagan tahay in wadahadalkii lasii wado oo ay noqoto nidaam iyo wax walbo la dhisayo tiir adag in loo dejiyo laiskuma khilaafsana in maaragtay maamul goboleedyo la suubiyo laiskuma khilaafsana in federaal la xoojiyo oo qaybihii federaalka lawada aasaaso lawada dhiso laakiin in wax laisku khilaafsan yahay ama aragti kala duwan laga kala qabaa waxay tahay dariiqi in loo mari lahaa marka waxaan rajaynayaa taasna inay si soomaalinima ina ku dhamaato runtii ee annaga sharaf weyn noo tahay beesha caalamka iyo igabna runtii ay garowsadeen haddana ay go-aan gaareen in dawladdii qorshaasha waddo lagu taageero laguna dhaqangeliyo marka madaxweynuhu aada buu arrintaas ugu faraxsanaa waa mahadsan tahay waan kusoo noqon doonaa su-aalaha iyaga waxaan soo gelinayaa mid ka mid a dhegeystayaasheenna oo qadka teleefonka ku jira dhegeyste magacaaga ku bilow iyo halka aad naga soo wacayso haddaan magacayga ku bilow magaca waa maxamuud axmed xasan oo idinka soo wacaya magaalada laascaanood xarunta gobolka sool su-aal iyo fikir baan qaba haddaan fikirkayga ku horumaro waxaan tala ahaan kusoo jeedin lahaa arrimaha soomaaliya dawladda soomaaliya looga dambeeyo oo dalalka idad ay ugu horeeyaan etoobiya kenya khaasatan arrimaha jubbooyinka aada looga dambeeyo dawladda soomaaliya oo ay tahay arrimihii dee loo idmaday dawladda soomaaliya inay wax ka qabato ayna tahay ku tahay sharaf dhac haddii arrimaha soomaaliya oo la xidhiidha soomaaliya ay soo farageliyaan dalalka deriska iyagoo aynu dalalka deriska aada uga mahadcelinayno taageerada ayna siiyeen oo ku saabsanayd xagga wadanka maaragtay ciidamada ay noo soo direen iyo gacan qabashada ayna siiyeen su-aashayda haddaan usoo dhaadhaco waxaan weydiin lahaa mas-uulka barnaamijka diyaarka ku ah arrimo la xidhiidha shirka kaso ka dhacay magaalada addis ababa ee caasimada dalka etoobiya maxaa ka soo baxay oo soomaaliya dan u ah ama ay ka faa-iidi kartaa shirka inagoo og in shirar badan oo hore loo qabtay oo soomaaliya arrimaheeda lagaga hadlayay inagoo la soconay maxaa shirkan xasilinta sooma arrimaha igad ee soomaaliya ku saabsan maxaa ka soo baxay ee ka dhacay addis ababa oo ku saabsan soomaaliya oo soomaaliya faa-iido ugu jirta intaasaan weydiin laha waadna mahadsantii waa mahadsan tahay dhegeystahaasi naga soo wacay magaalada laascaanood gobolka sool cabdiraxmaan isla su-aalihii aan ku weydiiyey aad ka hadlaysay ee arrimaha igaad iyo shirki ka soo baxay ayuu dhegeystahan ku celinaya sidaan qiyaasayo laakiin waxa uu kaga duwan yahay keliya wuxuu ku leeyahay maxaa faa'iide ah haddaad usoo koobto maxaa faa'iido oo ugu jira soomaaliya shirkii madaxda urur goboleedka igaad ay yeesheen runtii faa'iido badan baa ugu jirta shacabka soomaaliyeed meel kastuu joogo waa markii ugu horeysa dawlad rasmi madaxweynaheeda uu ka qayb galo dawladihii igaadna ay runtii aada usoo dhaweeyeen dareemaana in loo baahan yahay in la wada shaqeeyo la horena loo socdo wuxuu kaloo uga duwan yahay madaxweynaha runtii khudbad taariikhi ah oo runtii taabanaysa sida loo baahan yahay wadajirka igad iyo inay sii socoto soomaaliyana ay doorkeedii hore iyo dood ka fiicanba oo qaybta hogaanimineed xitaa igad in maaragtay soomaaliya ay maaragtay juhdii wakti geliso marka runtii waxaa isku soo dhawaaday yihii maaragtay dawladihii igad oo loo arkay wixii wadajir lagu sameyn waayo tafraar inaysa waxba keenaynin waxaa soo baxday in dawladdu ay tahay dawlad diyaarsan oo qorshayaasheeda iyo nidaamkii siyaasadda ay degsatay runtii lagu qancay oo lasoo dhaweeyey marka inta ka dhiman un waa soomaaliya soomaalida iskale soomaalida utaallaa wax kastoo annaga dhexdeena waxay u baahan tahay inaan hoos u dhaqno oo aan si maaragtay walaaltinimo ah oo nabadeen iyo dib heshiisiina u galno taasna waa tan madaxweyne xasan sheekh uu diyaar u yahay oon rajaynayno inay guusha ugu dambeysay soomaaliya helaysa ay noqoto in soomaaliya iyada geedka wada fadhiisato wax alaal wixii khilaaf jiro lagu dhameeyo si hoose si aan maaragtay xubinnimadeeni iyo sharafteeni iyo karaamadeenii aan ku lahayn beesha caalamka iyo igadba ay u xoogowdo waa mahadsan tahay dhegeyste kale ayaa qadka ku jira dhegeyste ku bilow magacaaga iyo halka aad naga soo wacayso magacayga waxaa la yidhaahdaa cabditiin yuusuf adeero waxaan idinka soo wacayaa magaalada rochester ee gobolka minnesota waa salaamayaa mas-uulka ku jira waxaan kaloo salaamayaa dhammaan shaqaalaha v o eda sida hagar la-aanta ah ee shacabka soomaaliyeed ugu shaqeeyaan marka waxaan rabaa haddii aan sii gudugalo
fikirkaaga ku bilow fikirkaaga marka hore fikirkayga haddii aan ku bilaabo marka hore waxaan taageersanahay wixii kasoo baxay shirka igaad waxaan kaloo taageersanahay cid allaaliyo ciddii maamul goboleed sameynsanayso ama kuwa la aqbalay iyo kuwa hadda soo baxayo labadaba waxaan rabaa inaan weydiiyo mas-uulka waxaa jira gobollo keligood taagan la yidhi ma ku biiri kartiin gobolkan kale dulmata shabeellada dhexe oo oo dadkeeda inta badan u badan yihiin gobolka muqdisho waxaa la yidhi muqdisho waxay lahaanaysaa meeqaan gooni ah aniga waxaan ka hadlaya xagga cadaaladda federaalka marka gobolka kan ee shabeellada dhexe nineteen sixty ilaa iyo hadda dawladda markaas soo fushaa waxay usoo dirtaa maamul marka waxaan rabaa inaan weydiiye xagga cadaaladda anoo ka hadlayo maamulka ay soo dirto dawladda ma iska fadhinayaa meesha mise waa maamul loogu talagalay xoreyntii kadib in uu shacabka isku dubarido oo xilka shacab doorasho xor ah ku wareejiyo oo federaal ah mise waxay noqonaysaa in weligeed dawladdii afarta sano dhamaatay haddana mid kale kay soo dirto uu heesanayo qofkaas wa waa gartay aad baad umahadsan tahay waxaan u daynayaa injineer cabdiraxmaan runtii cabdikariin aad iyo aad umahadsan yahay su-aashan runtii waxaan qabaa inay su-aal horta runtii aad iyo aad muhiim u tahay waayo xasilinta dalka marka laga hadlayo marka dawladda siyaasadeedii qorshaha ay soo bandhigtay leedahay meelihii la xoreeya waa in loo sameeyo maamul degdeg ah oo kumeel gaara maamulkaas marka wax uu qabanayo iyo wax la tiigsanayo maxay yihiin wax la tiigsanayo ujeedada dawladda ay rabto waxay tahay shacabka soomaaliyeed meel kastuu joogo inay ayaheeda ka tashadaan si dimuqraadiyad xor ahna ay u doortaan mas-uuliyiinta ayaga masali lahayd laakiin si loo gaaro marxaladaas iyada waxay u baahan tahay in la qabto howlo fara badan oo keeni kara environmentkii keeni lahaa in hawshaas la qabto for tusaale waxaa kamid ah maamulada la magacaabay waa kumeel gaar waxaa la rabaa inay ka shaqeeyaan kow dib u heshiisiintii iyo inay maaragtay magaaladii ama degmadii ama gobolkii xasiliyaan waxaa laga rabaa inay dadkii isu keenaan oo dib u heshiisiin waarta ka dhex dhigaan waxaa laga rabaa inay suubiyaan adeegyadii bulshada oo ugu horeeyaan amnigii iyo la helo booliiskii in shacabka la gaaro oo shacabka ay samaystaan guddiyo guddi amni oo kale guddiga arrimaha bulshada guddigii oo shacabka u noqdo waxa ismaamula ugu dambaysi waxa la raba waxaa waa shacabkii inuu soo doorto qofkii ugu habboonaa ama tuuladaas ama degmadaas matali lahaa taas marka waa in siyaasadaas dawladdii see loo dhaqan gelinayo marka hadda inta meel laga saaray al-shabaab inta la tago qof uu sheegtay aniga meesha mas-uulka ah waa laga soo gudbay maanta waxaa la ogaaday soomaalidu inay loo noqon karin fawdadii iyo rabshadii hore marka waxaa la rabaa in maamuladaas jir oo dhan ay ka shaqeeyaan sidii dadka deegaanka loo gaarsiin lahaa inay doorashooyin oo dadki ayaga matali lahaa ay u dooran lahaayeen taas marka waa siyaasada guud ee dawladda tan caasimada iyo runtii dastuurka waa qabiil qoraal horshihiis waxay tahay baarlamaanka inuu ka shaqeeyo wax laali wixii qodobada ku qoranna maaragtay laga doodo runtii waxaan qabaa in shacabka deegaanada ay ayaga go-aanka ugu dambeeya leeyihiin waxa ay rabaan inay degmadaas ama gobolkaas ka samaystaan aad aad baad umahadsan tahay injineere haddaan sii gudagalno su-aalaheena kale cabdiraxmaan waxaa jira arrinta kismaayo oo kale markii igaad ay ka hadlayeen waxaa la sheegay in guddi wafdi loo dirayo marka wafdiga waxaa lagu magac daray wafdi kalsooni dhisid ah kasoo shaqeynaya sidii loo dhisi lahaa kalsoonida marka kalsoonida la dhisayaa maxay tahay ma waxaa la dhisayaa kalsoonida ka dhexaysa igaad iyo dadka doonaya in maamul ay u sameeyaan gobolada jubbooyinka mise waxaa la dhisayaa kalsoonida ka dhexaysa dowladda soomaaliya iyo gobolada jubbooyinka dadka doonaya maamulka u dhisaan bal arrintaa faahfaahay arrintaas horta waxay ku timid qorshihii madaxweynuhu uu hordhigay maaragtay madaxda igar oo ay ahayd in kismaayo iyo shirarka ka socda ee dawladda runtii dooneyso inay noqdaan shirar miradhal ah oo maaragtay keena maamul sharciyeysan oo shuruudihii looga baahnaa waafaqa oo ay kamid yihiin in dastuurkii la waafajiyo in dawladdu ay doorka hogaamineed qaadato iyo in hoos laga soo bilaabo maamuladu ay noqdaan maamulo runtii soo dhismay shacabkao dhanna ay ka wada qayb qaadan karaan taas iyadaa marka dawladda waxay caddaysay inay diyaar u tahay inay wadahadallo lasii wado maaragtay dadka abaabulaya shirka sidaas daraaddeed marka dawladda waxay codsatay in igad ay ka caawiso facilitation ka noqoto sidii kalsoonidaas loosoo dhisi lahaa marka wuxuu madaxweynuhu ku casuumay igad dawladahoo dhan hadda laba dawladood ayaa ku jirtay laakiin dawladahoo dhan ay ku jirto jabuuti ay ku jirto uganda marata inay soo dirsadaan dad wakiil ka ah oo kala shaqeeya sidii kalsoonidaas loo dhisi lahaa oo shirkaas kismaayo ka socda uu noqon lahaa shir u adeega danaha shacabka soomaaliyeed gaar ahaan deegaanka maaragtay jubbooyinka iyo gedo dadka matala kalsoonida laga shaqeynaya waa in sidii loo dhisi lahaa ama wadahadalkii dowladda iyo udhexeeyey siyaasiyiinta doonaya maamulo sameynta gobolada jubbooyinka in wadahadalkoodii lasii taageero iyada ay gacan ka geysato saasaan u gartay ha annaga waxaan doonayna waxa waaye ummadda soomaliya meel iskuy joogto kalama maaranto isku danna way wada leedahay marka khilaafka yaroo jiro u baahan in kalsoonidii wixii la dhisana dowladii igaad ay nagala shaqeeyaan arrintaas laakiin maamulka iyo siyaasada guud iyo ay noqoto siyaasadii runtii dowladii hogaaminayso marka ujeedadeeda wax kale ma aha ujeedadeeda waxay tahay in wadankan uusan dib ugu noqonin colaadihii iyo dhibkii faraha badnaa uu soo maray oo maaragtay casharna laga qaato waxyaalihii aan soo wada marnay oo dhan marka si taas laga gudbo dowladda rasmigan waxay u baahan tahay kaalmada shacabka kalsoonida shacabka si loo helo taasna waa in maaragtay geed walba loo koro sidii kalsoonidaas iyada ah oo runtii dib loo soo celin lahaa dowladdana diyaar bay u tahay taas waa mahadsan tahay haddaan su-aal kale kaa weydiiyo arrimaha shirkaasi waxaa jiray madax ra-iisul wasaaraha etoobiya xeele maryam dizelin ayaa shirka guddoomiye ka ahaa waxaan ognahay etoobiya in ciidamadeeda ay ka baxayaan soomaaliya oo meelaha qaarkoodna ay kasii baxeenba sida gobolka bakool oo kale magaalada madaxda u ah xudur marka arrimaha etoobiya iyo doorka ay ku leedahay xasilinta soomaaliya mar haddii ay ka mid tahay igaad ma looga hadla shirka runtii ha waa looga hadlay ra-iisul wasaaraha etoobiya runtii aad iyo aad buu u cadeeyey sida dowladda etoobiya u go-an tahay xasilinta dalka soomaaliya isla markaana ay uga dambeynayaan dowladda soomaaliyeed qorshayaashaas iyaga ahna qorshayaal annaga aan doonayno in ciidamada dowladda soomaaliyeed lagu dhiso lagu kobciyo madaxweyne khudbadiisa ku jirtay in habka keliya soomaaliya nabadeynta iyo xasilinta u waari karto inay tahay dadka soomaaliyeed oo amnigoodii ayagii maaragtay sharaftii ikraamadii dadka u ilaaliya marka ciidanka qaranka dhisiddiisii dib habeyntiisii iyo hagaajintiisii ayay qayb ka noqonaysaa arrintaas ah aad baad umahadsan tahay dhegeystaha ugu dambeeya barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha ayaan soo gelinayaa dhegeysta ku bilow magacaaga iyo halkaad naga soo wacayso magacayga maxamed bayuug baa la dhahaa waxaa ka soo wacaya dalka geeda kaar ahaan magaalada galgaale haye bayuug wiilkana waa mahadsan yahay marka hore barnaamijka waxaa marti ku ah afhayeenka madaxtooyada soomaaliya ahna la taliyaha madaxweynaha soomaaliya injineer cabdiraxmaan cumar cusmaan yariisow marka fikirkaaga marka hore marka hore fikirkayga waxaa waaye horta macnaha waan soo dhaweynayaa go-aankan igaad ka soo baxay waan soo dhaweynayaa aad iyo aad baan ugu faraxsanahay in macnaha arrinta soomaaliya gacanta loo geliyo oo qodobka kasoo baxin macnaha igaadna kormeer ka noqoto oo igaad ka soco macnaha kismaayo tagaan kadib macnaha golaha macnaha shirka dambe oo madaxweyneha igaad isku imaanaan la geeyo oo la falangeeyo horta aad iyo aad baan usoo dhaweynaya waana ku faraxsanahay gobobkaas haye haddaad su-aal qabtood weydiinayso su-aashayna waxaa waaye wasiil waxaan kuweydan rabaa maa loo daayay arrinta maamul u sameynta soomaaliya sida kuwa hadda la sameynaya jubbooyinka iyo kuwii dambe oo loo sameyn doono in dawladda soomaaliya dibka loo daayo oo igaada kormeerka noqoto maali taas ma lagu heshiiy taas baa weydan rabaa aadaa umahadsan tahay cabdiraxmaan uu ku maqlayaa ha maxamed aad iyo aad baa umahadsan tahay arrintaas dhammaan madaxda iyada dhan waa soo dhaweeyeen qorshaha wuxuu ahaana oo madaxweyne xasan sheekh meesha la tegay dowladda soomaaliyeedna waxaa ka go-an in go-aan kasta oo dowladaha walaalaha iyadna la gaaraan haddana fulintiisii dhaqangelintiisii in laga baahan yahay dowladda iyo shacabka oo wada socda marnaba kalama maarmi karaan hal ujeedo iyo hal dan baa naga wada dhexaysa oo sidii soomaaliya loo gaarsiin lahaa heer ay beesha caalamkan kula tartami karto ugana mid noqon karto walaalaheed egad ama african union hogaankan u qaban karto arrimahaasna waxay ku imaan kartaa soomaalida wada socota hal meel ujeedo waxyaalaha khilaafka yareerna laga gudbo marka dawladdu waxay rabtaa iyadoo hogaankana qaadanayso haddana inay shacabkeedana la tashato shacabkana uga dambeyso islamarkaana gundhig ama aasaas fiican loo dhigo maamulada samaysmaya oo ah inay dastuurkiina waafaqaan dawladdiina hogaamiso shacabka deegaanadaasna ay noqdaan kuwo u dhan oo runtii maaragtay hadhowna haran kara maamulkaas iyo nidaamkiisa qorshahaasna waxaan rajeynaynaa in maaragtay ama kismaayo shir ka socda siyaasiyiinta maaragtay maamulka wadana inay ujeedadaas ayagana aynala qabaan marka isku ujeeda anagoo wada ah sababaan u kala cararna ma jirto inaan isla nimaadno wada fariisano oo aan wada fulino ujeedadaas iyadaa lo aad baad umahadsan tahay cabdiraxmaan waan kaaga mahad celinaynaa waktigaaga qaaliga ah iyo ka qayb qaadashada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha mar kale colaad idinkaa mudan aada mahadsantiin intaa ayaanu dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan oo uu marti ku ahaa afhayeenka madaxtooyada ahna la taliyaha madaxweynaha soomaaliya injineer cabdiraxmaan cumar cusmaan yariisow intii uu barnaamijka socdana waxaa su'aale ku weydiinayey qaar ka mida dhegaystayaasheenna oo meelo kala duwan jooga inta aan barnaamij midka la mida ku kulmayno waa maxamed colaad xasan oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo